dhammaan suuqyada caalamka waxa ay si dhow isha ugu hayaan marinbiyoodka hurmus oo ah marinbiyood muhiim ah oo ay maraan nisbe aad u weyn oo shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah xilli ay bariga dhexe ka aloosan tahay rabshad gacanta la iskula tegey oo ka dhexaysa maamulada iiraan iyo yahuudda taasi oo carqaladgelin karta isku socodka ku goosha marinbiyoodka ciriiriga ah ee garabka ku haya dalka iiraan dagaalka weli ka dhex soconaya iiraan iyo kayaanka gumaystaha soona bilowday maalinnimadii jimcada ayaa durbaba saamaynta taban ee ka dhalatay waxaa laga dareemayaa suuqyada dhaqaale ee caalamka gaar ahaan qiimihii shidaalka tani ayaana abuurayso cabsiyo ku aadan in xukuumadda tehraan ay beegsan karto maraakiibta maramarinka amaba in gebi ahaanba ay banado mid ka mid ah baraha ugu muhiimsan ee ay ka gudubta tamarta caalamka haddiise ay iiraan ku dhiirato in ay xirto hurmus ayna ku dhawaaqdo in ay qafaali doonto amaba ay beegsan doonto ciddii halkaasi soo marta waxaa la sii adarosayaa in ay meesha ka bixi doonaan gurmadyada shidaalka iyo gaaska tallaabadaasi ayaana sababi karta fatahaado sicir barar ah oo ku dhufta dhammaan darafyada adduunka tan iyo markii ay iiraan iyo yahuudda bilaabeen isweydaarsigooda weerarada loo adeegsanayo duqaymaha iyo gantaallada dheereeya qiimaha shidaalka ee caalamka ayaa la diiwaan geliyey in uu kor u kacay nisbe dhan boqolkiiba toban arrintan ayaana cabsida ku sii badinaysa ganacsatada shidaalka ee qaaradaha yurub iyo ameerika iyagoona welwel iyo walaac ka muujinaya in guud ahaan uu meesha ka baxo shidaalka laga soo daabulo dowladaha khaliijka iyo guud ahaan mandiqadda bariga dhexe ciidamada badda ee gaashaanbuurta ah maraykankana uu horboodaya kuna sugan badda cas iyo bariga dhexe ayaa mar sii horreysay sheegay in marinbiyoodka hurmus uu ammaan yahay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka gooshayana uu yahay mid si nabdoon u socda iyadoo weliba ay duqaymaha labada dhinac isweydaarsanayaan yihiin kuwa aad u xooggan haddaba muxuu yahay marinbiyoodka ciriiriga ah ee hurmus halkee ayuu dhacaa ahmiyaddiisana intee ayay la eg tahay hurmus waa marinbiyood dhaca iiraan iyo cumaan dhexdooda dhanka waqooyi waxaa ka xiga khaliijka carabta iyo gacanka cumaan badda carabta ayaana kaga aadan macbarka hurmus dhankiisa koonfureed saddex iyo soddon kilomitir ayaa lagu qiyaasaa ballaca iyo ballaarnida marinbiyoodkan halka dheerirkiisana lagu sheego wax ka yar shan kilomitir marka laga hadlayo madaxa laga soo galo ilaa nuqdada ay oga baxaan maraakiibta iyo doomaha mara kolka la tilmaamaya ahmiyadda uu leeyahay marinbiyoodkan masaaxa ahaanta aad u yar waxaa laga dheehan karaa in shan meelood meel uu marinbiyoodkan ka gudba shidaalka laga adeegsado caalamka si kale marka loo dhigo in ka badan labaatan milyan oo barmiil oo shidaal gaas iyo saliid ah ayaa si maalinle ah ooga gudubta marinka hurmus sida ay tilmaamayso wakaaladda international energy agence oo magaceeda loo soo gaabiyo i e a sheegatana in ay qaabilsan tahay tamarta adduunka boqolkiiba toddobaatan shidaalka aada qaaradweynta aasiya ayaa ka gudba marinbiyoodka hurmus tani ayaana ah sababta ka dambaysa in madaxda ruushka shiinaha iyo dalal kale oo aasiyaan ahba ay ku baaqaan in la joojiyo dagaalka waan waan iyo miiska wadahadalkana lagu soo afjaro xiisadda dowladaha shiinaha jabaan hindiya kuuriyada koonfureed singabuur bakistan tailand iyo filibiin ayay wakaaladda tamarta adduunka ku tilmaamaysaa in ay yihiin dalalka ugu badan ee aasiyaanka ah islamarkaana shidaalka ka soo gudbisada marinbiyoodkan muhiimka ah ee hurmus shidaalka ay soo saaraan dalalka sacuudiga imaaraadka carabta kuweyt iyo ciraaq oo lagu sii daray iiraan qudheeda ayaa ka tallaaba marinbiyoodkan gaar ahaan shidaalka khaamka ah ee ay dalalkan u dhoofiyaan qaaradda aasiya dalyarowga qatar oo ah isha ugu weyn caalamka oo dhan ee soo saarta gaaska dareeraha ah ee dabiiciga ayaa taqriiban wax soo saarkeeda dhan ee majaalkan waxa ay ka tallaabaan marinbiyoodka hurmus qaaradda yurub ayaana ku suntan wujhada iyo abbaarta uu ku wajahan yahay gaaska dabiiciga ah ee ka gudba hurmus islamarkaana uu soo saaro dalka qatar iyadoo marinbiyoodkan uu muhiimadda intaa la eg ugu fadhiyo caalamka halbowle iyo arooryaalna uu oga dhigan yahay dalal waaweyn oo dhaca qaaradaha aasiya yurub iyo ameerikaba haddana iiraan ayaa marar badan iyo xilliyo kala duwan ku goodisay in ay xiri doonto macbarkan hanjabaadan ayayna sida ay tilmaamayso saxiifadda financial times mar kale ku celisay xukuumadda tehraan kadib markii ay la kulantay weerarkii u dambeeyey ee uu ku soo qaaday kayaanka gumaystaha ah falanqeeyayaasha iyo khubarada gobolka iyo kuwa caalamka ayaana qaba in iiraan ay qaadi karta tallaabadaasi walow qaar kale oo khubarada ka mid ah ay baciidsanayaan go'aankaasi in ay ku dhawaaqdo iiraan haddii ay tehraan tallaabadaasi qaadana waxa ay ku tilmaamayaan in ay noqonayso tii ugu xagjirsaneed ee ay qaada dowladda shiicada ah ee iiraan haddii ay dhacdo in iiraan ay hirgeliso go'aan xilitaan ah oo ka dhan ah marinka hurmus waxa ay shakila'aanta laabadaasi si weyn u saamayn doontaa dhaqaalaha caalamka khubarada ayaana rumaysan in adduunka uu geli doono xaalad hubanti la'aan ah oo ay ku sii magacaabayaan xaaladda kaabuuska qarxay saamaynada taban iyo midhaha qaraar ee ay dunida ka guranayso haddii ay iiraan xirto marinbiyoodka hurmus waxaa ka mid ah qiimaha shidaalka oo si zaa'id ah sare ogu kaco islamarkaana xaqiijiya lambar aan weligiis xaqiijin oo dunida ku sii laba jibaaro sicir bararka maamulaha markaska baaritaanada dawliga ah ee global research management aaron loman oo la hadlay wakaaladda wararka ee anadol ayaa isaga oo ka falcelinaya hanjabaadda iiraan ee ku aadan xiritaanka hurmus waxa uu tilmaamayaa in haddii ay iiraan xirto marinka hurmus ay ka dhigan tahay arrintaasi fallaar ka taagmata wadnaha dhaqaalaha caalamiga ah iyo qiimaha shidaalka oo sare u kaca in ka badan boqolkiiba toban sicir barar majaal weliba ah qiimaha saliidda oo kor u kaca saameyno taban oo soo wajaha shiinaha iyo maamulada carbeed ee ka dhisan mandiqada khaliijka carabta iyo xiisadaha iyo rabshadaha jiyosiyaasiga ah oo ku sii bato mandiqada bariga dhexe iyo guud ahaan qaaradda aasiya iyagana waa qodobo qayb ka ah kuwa la rumaysan yahay in ay ka dhalan karaan xukuumadda tehraan oo xirta marinbiyoodka hurmus